beesha kale aad mahadsan tahay waa runtaa wehiye galmudug waxaa kusoo duulay deegaamadeedii nimankan magaca shabaabka la baxay ayaa kusoo duulay dhibaato badanna ay ka geysteen oo dil leh oo dhaawac leh oo barakicin leh hadii mar hadday dadkii maaragtay dhibaatada lagu hayo hade waxay noqotay marka in la iska kaashado la iska dhiciyo oo dawladda federaalka ah soomaaliya dowlad goboleedka galmudug iyo madaxdiisa hay-adihiisa kale arrimaha nabadgelyada gaar ahaan ciidamada iyo hadday noqdeen boliis yihiin ama military yihiin ama ay daraawiish ciidanka la yidhaahdo ay yihiin dhammaan in haddee cadowgaas dhibaatada wada in laga wada qayb qaato si deegaankan in laga siseeyo oo maaragtay si dadku u helo deganaan iyo nabad iyo xasilooni u helo
ilaa hadda maxaa idiin suura galay jenaraale intaad ku sugan tihiin deegaanadaas
wa alxamdulilahi runtii wax badan baa suurto galayoo waxaa suurto galay dadku inay la wacyigeliyey dadku inay dareemeen inay maaragtay cadowgooda u midoobaan dadku inay dareemeen in deegaamadoodii dhibaato ka wadaan nimankaani islamarkaasna inay iska xoreeyaan ayay dadku go-aansadeen marka runtii wax badan baana u qabsoomay oo wixii shalay iyo meelaha shalay ay joogeen maanta ma joogaan maanta meesha ay joogaanna haddii ilaahay idmo ma sii joogi doonaan ayagu waxay isleeyihiin xilliga dadku ku jiro oo doorashada dalku ku jiro iyo aada kaga faa'iidaysataan laakiin insha allahu tacaala waxaan malaynhayaa dadku inay muxuu ahaa iska dagaalka iskaga difaaci doonaan dabcan doorashadoodana inay qabsan doonaan jenaraale waxaa ku sugan tahay magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug maxaad kala kulanteen magaaladaas
ayaa de waxaan kala kulannay waxa weye degmadaas burbur waxaa lagala kulmay burburkii ay u geysteen shabaab ayaa ka muuqdo ah magaalo dadkeedii laga ay ka qaxiyeen maaragtay wixii laga yacni dhinac walba hade waa meel iska banaan maahan hadda magaalo laguma sheegi kara hadda waxay magaalo noqonaysaa insha allah markii nimankan sharwadayaasha waddanka laga saaro dadku markaas bay dib ugu soo laaban doonaan haddii alla yidhaahdo
dad badan waxay isweydiiyeen senator cabdi qaybdiid oo siyaasi ah inuu camaaro ku sugan yahay halkii uu doorashada uga diyaar garoobi lahay oo ololaha isugu diyaari lahay arrintaasi maxaa ka leedaha
adeerade meel yaa la xukumahayaa haddiiba dalkii oo dhan la qaato oo dadkii maatada ahaa muxuu ahaa waxbarashadoodii ay waxbaranayn oo culamadii iyo diintii ay meelahay ku akrinayeen aysan ka badbaxayn oo qof alla qofkay arkay ay dilahayaan hadda anagu dadkan madax u nahay dhibaato kastoo dadka ku timaadana inaan la qaybsanna hade waa waajib weeye wadani ah inaan wax alla wixii aan ka qaban karno inaan ka qabano dadka wacyigelino u sheegno dadka cadowgooda inay maaragtay iska difaacaan deegaankoodana ka xoraystaan si ay u helaan xasilooni iyo nabad waarta
senator cabdiqaybdiid ugu dambeyn maxaa fariin hoo diraysaa
waxaan dirahayaa dadka soomaaliyeed oo dhan guud ahaan muxuu ahaa gaar ahaan reer galmudug de nimankan maaragtay fidna wada fidnawadayaasha in ay iska hanti dhiigooda iyo han hantidoodaba inay ku bixiyaan inay iska difaacaan si caruurtooda iyo maatadoodu ay awal barakiciyeen ay deegaamadii dib ugu soo laabtaan haddii ala yidhaahdo arrintaasna iskaashi waa hubaa dawladda dhexe dowlad goboleedka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan intaba diyaar bay u yihiin inay qayb ka qaataan waa mahadsantihin